أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kataa'ib ikhbaariyah oo muuqaal cusub ka soo saartay weerar dhabagal ah oo lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta oo dhowaan ka dhacay deegaan dhacaduleedka degmada ceeldheer ee wilaayadda islaamiga ee galgaduud barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo muddo kororsi hal sana u samaysay madaxda maamul goboleedyada shaadalla diriirka ah saxiixiyaasha urmurtiyeedka ay soo saarteenna ku darsatay murtad axmed madoobe oo dhowaan isaga baxay shirka caawa la soo gebagabeeyey barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan muqdisho dibadbax ka dhan ah xukuumadda xasan sheekh oo maanta ka dhacay xaafado ka mid a degmada hodan xilli kooxda riddada soomaaliya ay sii kordhisay barakicinta ay ku hayso dadka ku dhaqan caasimadda ku dhowaad toddobaatan qof oo ku dhintay duufaan ku dhuftay waddanka sbain ee qaaradda yurub kooxaa burcad ah oo wiil dhallinyaraha ku diray dalka koonfur afrika qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah munaasabad lagu dhisayay golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose oo ka dhacday degmada jamaame mas-uuliyiin abwaano iyo marti sharaf ka qayb gashay faafareebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasii xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijkaygala qaybgelaya waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee laaf istriimka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaaga dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa kataa'ib ikhbaariyah ayaa muuqaal cusub ka soo saartay weerar dhabagal ah oo lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhacduleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud muuqaalkan oo soconaya qadar daqiiqadah ayaa lagu soo qaadanayaa bakhtiga maleeshiyaadka hirdada oo daadsan fagaaraha dagaalka iyo ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya maleeshiyaadka murtadiinta
أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة إلهي جبيي nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarrada ku soo duulay deegaankeenna kusoo duula waa kuwa hadda yaalla meelahan yaalla nimankan deegaanka wuxuu ahaa u dhexeeya coysweyne iyo ku baaba'ay iyo ceeldheer u dhow deegaanka geyrile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay oon dhahnay war niman yahow wuxuu ahaa gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood kusoo duushayin ka joojiya maantay xaqiiqadii haayaan dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaalid waa wiilal soomaaliyeede oy dadkan ka soo tageen hadda kuwaanu way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay nimanyahow ka reebna
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa muddo kororsi hal sana u samaysay madaxda maamul goboleedyada shaadala diriirka ah saxiixiyaasha warmurtiyeedka ay soo saarteen ku darsatay murtad axmed madoobe oo dhowaan isaga baxay shirka caaba la soo gebagabeeyey qodobkaas iyo sidoo kale qaar ka mid a mucaaradka xasan gurguurte oo kasoo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda murtadiinta uga socday maalmahan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toddobaatan qof oo ku dhintay duufaan ku dhufatay waddanka isbayn ee qaaradda yurub duufaano daadada oo ka dhashay roobab mahiigaan ah ayaa salaasadii shalay ku dhuftay gobolka bari ee valencia iyo qeybo ka mid ah koonfurta dalka sbain ugu yaraan lixdan iyo afar qof ayaa ku dhintay daadadkan xoogan oo saameeyey wadooyinka iyo guud ahaan magaalooyinka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay gawaari ay daadadku la tageen oo sabeynaya biyaha dushooda iyo qaar sidii qashinqubka ay biyuhu meel isugu geeyeen carlos mazon hogaamiyaha gobolka valencia ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in daadadka oo goodoomiyey dartood aan la geli karin meelaha qaar regardu gaboldan duqa magaalada utayl ee gobolka valencia ayaa sheegay in ay ahayd maalintii ay ugu darnayd noloshiisa waxaana xusay in ay jiraan dad weli lala-yahay masiibooyinka rabaaniga ah ayaa aada ugu soo badanaya dalalka reer galbeedka oo dhibaatooyin toos ah iyo kuwa dadbanba ku haya muslimiinta caalamka waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo burcad ah oo wiil da-yar ku dilay koonfur africa wararka ka imaanaya dalka koonfur africa ayaa sheegaya in qof soomaaliyeed oo ka mid ahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee halkaasi u shaqo tagay lagu dilay goob ganacsi oo uu ka howlgelayay ilaa wareedyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in falkan dilka ah uu ka dhacay deegaan ku dhow magaalada cape town oo ka mid ah caasimadaha dalka koonfur africa halkaasina lagu dilay sulaymaan axmed maxamuud goobjoogayaal ayaa soo sheegay in wiilkan oo ahaa mid aada u da-yar ay kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ku dhex dileen dukaan ganacsi oo uu ka shaqaynayay kaasoo ku yaal xaafad ka tirsan degmada iskuraranka ah ee khayaaliisha ee ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada cape town kooxda burcadda ah ee dilka geysatay ayaa lasoo wariyey in ay goobta ka carareen dilka kadib ma jirin howlgal dad lagu soo qabqabtay oo ay sameeyeen ciidamada booliiska kuwaas oo lagu eedeeyo inay iyaguba qayb ka yihiin dilalka iyo dhaca ka dhanka ah dadka ajaanibta ah ee dalkaasi ganacsiyada u tagay waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb warbixinadii maanta faafreeb lagu daabacay waxaa ka mid ahaa howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka islaamiga ah ee baay shabeellada hoose iyo jubbada hoose waxaana weeraradaasi lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan xero koobaad degmada dinsoor ee baay saliibiyiinta kenya ee ku sugan deegaanka hosingow ee jubbada hoose saliibiyiinta ugandha ee ku sugan eraboodka degmada baraawe ee shabeellada hoose iyo murtadiinta ku sugan buundada yar ee degmada afgooye iyo buundada deegaanka bariire ee shabeellada hoose waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalhayntii ugu weyn ee caawa baraha bulshada ka taagan waxa ay tahay warqad ka soo baxday een kooxda hirdada soomaaliya taasi oo nuxurkeedu yahay in muddo kororsi loo sameeyey madaxda maamul goboleedyada ee ashaada dirarka ah ee dalka ka dhisan kadib shirarkii een dhowr jeer fashilmay ee ka dhacay magaalada muqdisho uuna isaga baxay murtad axmed madoobe warqadda ama warmurtiyeedka ka soo baxay shirkan ayaa lagu sheegay in madaxdii halkaasi ku shirksanayd ay isku raaceen in la qabto waxay ugu yeeraan doorasho qof iyo cod ah sida qoraalka ku cadna madaxda maamul goboleedyada ashaadala dirarka ay heli doonaan muddo kordhin hal sano ah siyaasiyiin kala duwan ayaa warmurtiyeedka muddo kordhinta loogu sameeyey maamul goboleedyada ka hadlay waxaana ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta murtad xasan cali kheyre qoraal uu soo dhigay ayuuna ku yidhi waxaan si adag u cambaareyneynaa go-aanka muddo kordhinta sharci darrada ah ee qaar ka mid ah xubnaha golaha wadatashiga qaran u sameeyeen dowlad goboleedyada qeybta ka ahaa shirka ayuu yidhi xasan cali kheyre isagoo sii hadlayey ayuu yidhi go-aankan waxauu dalka u horseedayaa qalqal amni iyo xasilooni darro siyaasadeed ayuu hadalkiisa kusii daray waxaa shirkan horey u diiday murtad siciid deni kaasi oo aan gebi ahaanba soo xaadirin shirkan iyo shirarkii ka horreeyey murtad gurguurtay oo xalay hadlayay ayaana sheegay in uu ka walaacsan yahay maqnaanshiyaha murtad deni iyo murtad axmed madoobe xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamigana caawa waa inagaynta qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaad weli dhegaysanaysaan andalus xarumaheeda wilayaadka islaamigana toos ayaad noogala soctaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan qidaaca saacadihii lasoo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa waxay ka dhaceen waqooyiga magaalada khaza haba ugu badnaadaan mukhayamka jabaaliya iyo beytulaahiya goobaha duqeymaha lagu beegsaday waxaa ka mid ah aagaarka masjidka sheekh ridwaan ee ku yaala galbeedka magaalada khaza ilaa shan ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku shahiideen halka labaatan kale ay ku dhaawacmeen sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen burbur ka gaaray goobaha la duqeeyey shuhadada iyo dhaawaca waaxda caafimaadka magaalada khazana waxa ay sheegtay in tirada shuhadada afar labaatankii saaci lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa boqol iyo labo halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol siddeetan iyo toddoba kale dhanka kale bashiiroo muddo ka badan labaatan maalin ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay go'doon ku hayaan waqooyiga magaalada khaza dhakhaatiirta cisbitaalka kamaal cudwaan waxa ay sheegayaan in inta badan ay dhammaatay daawadii cisbitaalka islamarkaana dhaawacyada qaarkood ay bilaabeen inay dhintaan sababo ku aadan iyadoo wax daawo ah aan loo haynin qalabka caafimaadka ee cisbitaalka yaalla ayaa isagana sidoo kale gabaabsi ah ciidanka yuhuudda ayaana taagan afaafka hore cisbitaalka oo waxa ay tooganayaan ruuxii isku daya inuu ka soo baxo iyo kii galaba intaba kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay waxay qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan ay ku beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka ciidanka qaada sidoo kale gaadiidka cagafcagafyada ayaa iyagana la beegsaday xilli yuhuudda ay ku burburinayeen xaafado ka tirsan magaalada khaza xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarna dhegeystayaal markan iyo jubbada hoose munaasabad lagu dhisayay golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame taasoo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin abwaano iyo marti sharaf kala duwan kadib kulan dowra iyo barbar socotay oo muddo toddoba maalin u socday salaadiintii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey gudaha degmada jamaame iyadoo munaasabadii lagu soo gebagabeynaya dowradaas sidoo kale lagu dhisay golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo xafladeedu ay ka dhacday howl si adaa loo qurxiyey oo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee u dhisay odayaasha dhaqanka ugu horreynna waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cabdulwaxid isxaaq muude oo ka mid a culimadii wax ka bixinayay dowradii loo qabtay salaadiinta jubbada hoose bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibati lmuttaqiin walaa cidwaana ilaa cala aldaalimiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aali muxamedin wasaxbihi wasalam wabacd qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun awalan ilaahi waa mahadsan subxaanahu wa tacaala noo soo gabagabay dowradii usbuucan halkaa u socotay odayaasha nuqabada walaalaada jubbada hoose ilaahi baa ku mahadsan war haddaan maanta xafladdii soo gaarin awalan naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa taqwa allah xabsida ilaahay waana midda lagu liibaana fi dunyaa waalaakhira fawaa'id fara badanna way leedahay intaa kadib inshaa allahu kelimaadka oo kooban iska un tawsiyaad mar hadday dowladii noo dhammaatay runtii duruus badan baa baxday oo noocyo ama qaybo badan oo kala gedisan oo wada muhiim ah aad baa looga faa'iidaystay laakiin dee cilmigu intaa keliya kuma koobno waxaa la rabaa qofku inuu sii siyaadsado intii markaa uu bartayna inuu tadbiiqiyo oo uu ku dhaqmo inta kalena uu sii dalbo saasuuba cilmigu ku barakoobaa oo uu ku siyaadaa muhiimaddana keliya maaha marka dowlo la leeyahay keligaa in wax laguu sheegahay annaga dhan ducaad baan nahay wixii halkaa ka baxay oo khayr dee duruus in la gudbiyo waa maarata arrimtana saaran iyo dacwadana saaran midda labaad dadku halkaa fadhiya waa wada mas-uuliyiin inaan marka mas-uuliyaddaa dareenno shucuur bilmas-uuliya ayadana waa loo baahan yahy maxaa yeelay amaama allah waana la weydiinayaa mas-uuliyadda wax sahlan maha ummad baan mas-uul ka nahay xil baan u qaadnay marka inaan dareensan nahay xilkaas siduu u weyn yahay iyo mas-uuliyaddaas oo dadkaas aan u qaadnay ciidda islaamka waxaa loo baahan mas-uuliyaddaas inaan darin amaamallahi waana la weydiinayaa nabigu wuxuu leehy calayhi asalaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati marka mas-uuliyaddaas hadday dayacantana dee cuquubo unbaa ka imaan marka ilaahay nala garab galo mas-uuliyaddaas oo qof walba uu dareem annaga naga mid waa shay marka loo baahan yahay ilaahayna de hanoo fududay mas-uuliyaddaas midda kale kolley ballamo iyo beeco ayaa dhacay bayaanna haddii odayaashu way qoreen ayada nafteeda waxay u baahan tahay arrimahaas haddee fulinteedii wixii la qoray oo bayaan iyo wixii lagu ballamay ballamahaas in la fuliyana waa loo baahan yahy maxaa yeele ballantu waa min addiin allahna wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud ballamadaas iyo wixii halkaa ka dhacay oo khayr ah oo lagu ballamay beeco lagu wada galay waxay u baahantay runtii fulinteeda tan kale haddee nuqabada ama haddee corafada ilaahay baa beecay ballan ka qaaday haddana kii unbaa la sii adkeey oo aayadda alla uu leehay subxaanahu wa tacaala walaqad bacata allaahu miihaaqa bani israa'iil wa bacadnaa minhum itnay cashara naqiiba wa qaala allahu innii macakum ilaa aakhiri alaaya runtii aayaddaas nuqabada way ka hadashay adillo kaloo badanna ayadana way jirtaa nuqabada looga hadlay ilaa madkhal iyo maqaam bay ku leeyihiin nuqabada shareecada islaamka iyo dee maar tadbiiqinteeda akhiiran marka waxaan leenahay nuqabada iyo curafada dowr bay ku leeyihiin fii tadbiiqi ashareeca wa fi l acdaa inay cadowga la dagaalamaan iyo shareecada hergelinteeda iyo dee howlihii kaleo dee qabiilkii oo haddee loo xilsaaray dee dacwadeeda hadday tahay faafinteedii hadday tahay dee macaahidii hadday tahay muxuu ah infaaqi laga soo uruurinahay hadday tahay muxuu ah bayaanaad in la soo saaro lagu caddaynaya gaalada reerkaa inuu beri ka yahay aduu haddii waad garanaysaan de waaba shaqadiin mahaamaadka ay shaqooyinkaana nuqabada marka iyo curafada haddee way leeyihiin haddee dowr facaal bay ku leeyihiin nuqabada shareecada islaamka maantana haddee shareecada islaamka tadbiiqinteedii baa loo istaagay ayagana dee kaalintooda inay qaataan ayaa marka loo baahan yahay weliba in aada loola dagaalamo idan marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacala howlahaas aa noo fududeya ilaaha nala garab gala wa jazaku allahu khayran intaasi kadib waxaa goobta xafladda laga akhriyey bayaan ay soo saareen golaha dhaqanka jubbada hoose oo lagu shaaciyey hoggaanka salaadiinta gobolka bismi illaahi araxmaani araxiim ujeedo bayaan salaadiinta walaayada jubbada hoose alxamdu lilaahi alkafuuru alwaduud wasalaatu wasalaamu calaa saaxibi almaqaami almaxmuud wacalaa aalihi wa saxbihi wa kullu man tamasaka bixabli lmamduud maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka rabiicu taani kun afar boqol afartan iyo lix xijriga kuna beegan afar iyo labaatan bisha tobnaad laba kun labaatan iyo afar miilaadi waxay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga jubbada hoose halkan ka dirayaan baaqan soo socda kadib kulan ay barbar socotay dowlad sharci ah oo qaadatay muddo toddoba maalin ah ayaa ugu dambeyn lagu soo saaray bayaanka soo socda kow waxay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose si diiran u soo dhoweynayaan dowladda toddobada maalin socotay si wanaagsanna ugu faa'iidaysteen labo salaadiinta gobolka waxay mar kale ku celinayaan inay u istaagayaan hirgelinta shareecada islaamka iyo adkeynta ballamadii ay horey ula galeen mujaahidiinta oo ahaa inay dhankooda looga imaan doonin islaamka saddex goluhu wuxuu kulan ku doortay hoggaan guud oo loo doortay suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiye xoghayn oo loo doortay cabdifataax xasan qalinleh iyo afhayeen oo loo doortay suldaan macalin maxamed cabdi duuba afar odayaashu waxay isku raaceen in naf iyo maal ku bixiyaan jihaadka ka socda bariga afrika si gaar ahna ka hortaga ka hortagga gulufka murtade axmed madoobe oo ku soo qaaday gobolka jubbada hoose shan goluhu waxay isku raaceen in muhiimad gaar ah siiyaan waxbarashada dacwada iyadoo la isku afgartay in suldaan kasta uu hormuud u noqdo sidii uu dadkiisa ugala dagaalami lahaa jahliga si loo helo ummad ahlu tawxiid ah oo aan marti ka ahayn diintooda islaamka ah golahu wuxuu ayiidayaa xamalaadka dacwiga ee ka socda gobolka si gaar ah midii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalooyinka afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe toddobo odayaashu waxay isku raaceen garab istaagga wejiga labaad ee tanfiidka xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo weli si dardar leh uga socoto degmooyinka iyo deegaanka wilaayada jubbada hoose sideed hogaanka beelaha jubbada hoose waxay ku ballameen bixinta infaaqa waddada alleh oo ay ku garab istaagayaan jihaadka ka socda bariga afrika sagaal goluhu waxay mar kale caddaynayaan mowqifkooda ka dhanka ah maamul goboleedka jubbaland ee gaaladu ka dhiseen kismaayo iyo inay beri ka yihiin qabashada waxay ugu yeereen doorasho gaaleedka toban goluhu wuxuu baaq toobadkeena u dirayaa cid kasta oo uu duufsaday cadowga kana ridoobay diinta islaamka inuu allah u toobadkeeno kow iyo toban waxa uu goluhu ballan qaadayaa ka hortagga daroogada fisqiga cayaaraha anshaxa dhaawacaya iyo dhammaan fasaadka noocyadiisa kala duwan labaiyo toban goluhu wuxuu ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah ee gobolka ku dhaqan inay xoogga saaraan tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalaga dalkeena saddex iyo toban goluhu wuxuu si cad u sheegayaa inuu la murugeysan yahay dhibaatada iyo xasuuqa lagu hayo walaalahayn reer falastiin wuxuuna caddaynayaa inuu garab iyo gaashaan u yahay iyo ducaba la garab taagan yahay afar iyo toban waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan waxbarashada unesco iyo wixii la halmaalaa taasi beddelkeedana ay ku dadaalaan waxbarashada sharciga ah shan iyo toban waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay cunaan raashinka dalka ka soo go-a kana digtoonaadaan cuntooyinka dibadda laga keenay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga waxay ku adkaynayaan bulshada muslimka ah in ay ku dadaalaan darisinimo wanaagga isxaqdhowrka iyo ka fogaanshaha qabaaliyadda iyo qoqobka toddoba-iyo toban ummadda soomaaliyeed waxaan uga digaynaa ka qayb qaadashada xaalufinta dhirta iyo ugaarta siddeed iyo toban ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta inay u kala harin halganka dalka loogu difaacayo ee loogu hortegayo kufriga iyo kuwa dabadhelifka u ah ee murtadiinta ah wallaahu waliyu towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah markanna cododkeedii ku soo maqan waa suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose waxaa xigi doona suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo suldaan cabdulqaadir xaydar saad ogsoontihiin odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka noqobada ee jubba sufla waxay doore u socotay toddoba maalmood ay ku qaadanayeen cashiro kala duwan cashiradaas waxaa ka mid ahaa atawxiid ayaa ka mid ahaa meesha ay ku barteen odayaasha waxaa ka mid ahaa alwalaa-u walbaraana way ku qaateen aan ku qaadanay halkaas odayaasha dhaqanka jubbada hoose waxaa kaloo meeshaa ku qaadannay oo odayaasha loogu caddeeyey alqaswu lfikriy qaswulfikrigana halkaas ayaa lagu caddeeyey oo loo sheegay dhibaatada ummadda muslimiinta uu ku haayo halkan waxaa ku qaadannay haddaana odayaasha dhaqanka assiira siirada waa taqaanaan waa nabigeena maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo akhbaartiisii ay halkaa ku qaadannay waxaa kaloo halkaa ku qaadanay aljihaadu fii sabiili illah oo allah subxaana wa tacaala uu leeyahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah kaana halkaasaa ku qaadanay isagoo cadcad oo maanta muslimiinta muxua macnaha jihaadka socda muxuu yahay jihaadka socda hadda waa la garanaa wuxuu yahay waa faradulcayn maanta gaalada waa in laiska dafciyo oo laiska qaado waxaa halkaa kaloo ku qaadanay waa sifaatu naqiibi lmuslim qofka muslimka ah oo naqiibka ah sifada uu leeyahay ama laga rabo waxaa kaloo halkaa ku qaadanay haddaan nahay noqobada jubbada hoose alkhulaasatu fii aafaati lisaan waxa ay keenayso carabka uu keenayo oo dunuub ah waxaa kaloo halkaa ku qaadanay haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoose alqabaliya waalcasabiya inaan macnaha iska ilaalino alqabaliya iyo alcasabiya halkaa waxaa kaloo ku qaadanay aluquwa walaalnimo iyadoo allah subxaana wa tacaala uu leeyahay inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum waxaa kaloo halkaa ku qaadanay ahwaalu lqiyaam qiyaamada iyo waxa macnaha dadka ka hadlay ee alla subxaana wa tacaala uu noo sheegay nabi maxamed uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaloo halkaa ku qaadanay asadaqa sadaqada in la bixiyo ugu horeysa infaaqu fii sabiili illah waxaa kaloo qaadanay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu in ilaahay xarigii lagu dhego aanan lagu kala tegin waxaa kaloo qaadanay alcilmu iyo culuumuhu halka ayaa ku qaadanay in wax badan oon la koobi karin insha allahu tacaala ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala marka culimmadii na siisayna dembigooda ha dhaafo annagana kuwii qaato oo ku camal falo allah inaga dhigo sida bayaanka ku caddaydba in dacwada la xoojiyo oo dacwadii hore u socotay ee maktabka dacwada iyo wilaayada jubbasbil ay wadeen waa la isla qaatay sidoo kale waxaa la isla qaatay in laga hortago murtad axmed madoobe oo maaragtay dhaqdhaqaaq ka wada ama isku dayaya meelaha ka mida wilaayada alxamdulilah waana laga hortegay waana lagu jebiyey meelo badan ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa inay soo dhiibayaan maalin walba murtadiintii lasoo khalday ay maalin walba imanayaan oo hadda nala joogaan baan ilahay uga mahadnaqaynaa saas darteed nuqamadu waxay u yihiin lafdhabar mujaahidiinta iyo tadbiiqu shareeca waxayna maaragtay hiil iyo howl la garab taagan yihiin mujaahidiinta bariga africa waxaan ballan qaadaynaa inaan naf iyo maalba ku bixin doono siina laba jibaari doono hadday tahay infaaq hadday tahay maaragtayy ciidan aan maaragtay idamka ilaahay aan dardar gelin doono ayaa beecadii la wada galay oo nuqamadu ay ku heshiyeen ayay ka mid ahayd waxaan leenahay marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan leenahay marka baaq u diraynaa dadka ku abtirsada ma kuma abtirsadaane way ku abtiran jireene qabaa'ilka nuqabada ay u yihiin fursad baad haysataan laydinku soo dhowaynayo hubkiina laydinku maarata lacagaynayo sida hadda wiilasha noo yimid oo kale iskaga imaada waa laysoo khalday waan ognahay been baa laydin sheegay haddaad timaadaan lacag siddeed boqol oo dollar loorar ku jirta waxaasaa wixii way been bay noqotay wiilashii ka yimid baa noo warramay inaan waxba ka jirin meesha waan ognahay oo dadka la soo lugooyey waxaan leenahay marka gacmo furan baa laisku soo dhawaynayaa diin baa laisku soo dhawaynayaa islaamnimo baa laisku soo dhawaynayaa eelni baa laisku soo dhawaynayaa imaadda oo walaalihiina mujaahidiinta iyo muslimiinta iyo u imaada ehelkiin oo idin rabo u imaada haddii kale jahannamo baad ku hoobanaysaan waana idinla dagaalamaynaa wabilaahi towfiiq
todobadii maalmood oo shirka aan ku jirnay ama doori diini noo hayay waxaa jiri wadatasho oo hadda la akhriya bayaankiisa waxaa ku dooranay guddoomiye gobol iyo xogheen iyo afriyeen unankoo wada jir ah ayaan ku dooranay niid furan ayaan ugu dooranay waxaan leenahay waa garab istaaganahay ayakan waxaan leenahay soo dhowaada isbedel cusub aa u rajaynaynaa gobolka jubbada hoose inaas ka dhaco maadaama mudda aan wadatash aan ku jirnay oo goosgoose oo mar walba aan tashanaynay aan isbaarnay waxaan ogaanay maadaama odayaal fara badan aan nahay oo gobolka jubbada hoose ka turjumaayo qabaa'ilada waxaa isdilay jihaadka bariga afriko bariga afrika ka socdo maxaa ka qabanay maxaa ku tarnay maadaama anaa odayaasha jubbada hoose waxaa noo soo baxday inaan badanaa aan ka gaabanay maadaama aan ka gaabanay noo caddaatay waxaan ku tashinay inaan dardargelinno jihaadka bariga afrika ka socdo maal iyo nafdo bannaan ha u istaagno raggaan abaabulno qeyb muuqata aan ka qaadano isbedel cusub laga arko jubbada hoose oo jihaadka bariga afrika ay ugu qaybgelayso waxaa leenahay xabashada etoobiya oo wadankii muslimiinta haysatay ogol oo haddana bartamaha soomaaliya sheeganayso inaa uyada ay leedahay muddooyinkan ay socoto waxay arkeen raggii malazaneeb aabbahoodaas ahaa hoos tababaray ay arkeen dadkan waxay yidhaahdaan ishiis la arkaa ushiis lagu dhabaa raggaas ay arkeen laakiin hadda kadib waxaan rajaynaynaa inaan rag ay arka doonaan xabashada etoobiya wadanka soomaaliya ama wadankii islaamka ay ka haysteen oo muslimiinta ay ka haysteen ma haysi doonaan aan leenahay waa wada tashanay tallaabaan qaadi doonaa oo muuqata disila ay yidhaahda waxaa kale ku tashanay gobolka jubbada hoos oo hadda ku noolnahay aan joogno inaan cadow asaasto gaalo iyo muftidiin isbahaysteen inaan wadankii degmooyinka ay naga hastaan anankina bal ma nihin ama dhis ma nihin oo bood ugu martay dad noola nahay waxaa ku tashanaya odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose inaan muddo dhow wadanka gobolka ka xurey doono axmed madow iyo wixii aswato saasaan rajaynayna insha allahu ballantaasna ilaahey aan ka galnay waaliga gobolka jubbada hoose iyo mas-uuliintiisana waxaa u caddaynaynaa wixii aan ahayn inaan ahaadoonin tillaab muuqata aan qaadi doono abwaan ismaaciil irhaabi oo ka mid ah golaha abwaanada islaamiga soomaaliyeed ayaa tixgabaya xafladda ka soo jeediyey halkan waxaan kasoo jeedinayaa tixgabayo lagu magacaabo baraaruga barbaarteeni way baylahdo boobtay gaaladiiye shareecadiina way baalmareen oo bannaanka ahaye beddelkeedu waa bay ibaaliyo buudiyaan ahaye hadduu danabku biiriyo hadduu dahaabi idin sheegto baskii jahannamu booska helu boodayuu koraayey shareecada ninkii aad barteen aabba iyo hoyo albaqriyo ilaa birabbinaasaad ka bixinaysay bila loogu yeedhayay ee baarka loo fidhayay gorgor iyo markuu bs galuu beenshay nebigiiye jaxiimuuna boonow jartoo jeebka loo dhigaaye beerwax dhalow baraaruga xaq iyo baadil baa laysku beegsaniye ubadkiinnu inuu baaba oo beerka laga togto oo naarta lagu baakima waaba iyo hoge hadduu baarlamaankiiyo kufriga jooga barahooda ka bixiya intuu baaqi yahay badowxun weeyaane bangaraaftu ina buush alkuumow bari ka aasaasay belidoogla lagu beeray iyo baydhabiyo doolow ee bilista leynaysay iyo birimageydoo dhan ragumaysidiida ubaxoo baabahlaaga yelye alkataa ay baabaahiso waad ka bogateene boqol magac ayay ileeyihiin oo bugon jirine sidii niman balaaya ah ayay boodhka kiciyaane marka sabanka loo beega ee biriqdu ay yeedho sidii baabulahaar ayay bawdka jebiyaane alkataa ay baabaahiso waad ka bogateene alkataa i baabaahiso waad ka bogateene magac laguma baase nimaan baratamayn bootalaaga waaye ayakaa isbuunbuun iyo bini ma joogaane haldoorkoodii baan beegsanoo bayda laga gooye xasan tuura oo baadiyo boqor ismood ayaa galcad iyo bacaadkeedii baa beerka loo dhigaye mid kastoo kufrigu baahiyo bara u soo yeelo birta ehelu tawxiidku way kala badhaysaaye murtadiinta baabkoodu waa ba-iya hogaaye aan ka baxo bushaara jirtiiyo bara ka diinede boqorkana guuleeyey oo baranay tawxiide bariga afrika oo idil raggow soo baxaan soo bandhigayaaye bacadweynihii mudug ilaa bulay baled xawo bartamaha dalkeeniyo ilaa tan iyo burgaabo way u siman yihiin saadkan wada waasad nabadoone nabadoonna aan baybaliyo baad u diriraynin bacmadowna aan qaadan oo beri ilaahaya beelihiina tawxiidka baray badina gaadhsiiyey hambal yaanu leenahay hoggaan baad tihiin loo hanweyn yahay baraa'ada markaad qaadateen beelahana baaquwada gaadhay nin kastana beer laabgatiyo booshka iyo sanad furimaha inaad buuxiseen maanan baalmarine hambal yaanu leenahay hoggaan baad tihiin loo hanweyn yahay gebagabada gabaygaga yaan soo gudbinayaaye garbaha abu cubayd baa tihiin gebi ahaantiine gacaltooyadiinnu rabaa gaabis baan jirine baraarugoo naftood beecisa lagu badbaadaaye baarka sare jihaadkaa tihiin bilatay guushiye amisoomna way baaba'doo wayna baxayaane waa inaa sidii daalibaan dunidu yaabtaaye waa inay sidii daalibaan dunidu yaabtaay asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan oo kheerka badan intaas kadib walaalayaal waxaan u mahadcelinaynaa dhaqanka halkaan fadhiyaan oo walaayadii jubbada hoose ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran maadaama maalmahan halkan ugu socotay dowri socotay todoba maalmood ay barbar socotay wadatashi looga tashanaayo shareecada rahmaanka ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaas kadib walaalayaal wixii lagu ballamay ama la sheegay waxay ku cad yihiin bayaanka waxaan u malaynayaa toban iyo siddeed qodob baa halkan laga soo saaray oo lagu ballamay waxaa markan loo baahan yahay inaan bayaankii aan soo saarnay aan ka dhabayno oo aan fulino saaad dareemaysaan ama bayaanka ku caddaa waxaa ka mid ahaa doorashigaaleedka da soo socoto qoladan lagu magacaabo jubbaland in aan baraa'ana ka qaadano ummadda oo ku qaldan barnaamijkaas inaan ugu digno saas oo maahayn in markan barnaamijkaas aan wacyigelin aan ka samayno aan ka hor tagno waxaa kale bayaanka ku jiray dee ilaahi subxaanahu watacaala aayaddiisa aad dareemaysaan infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu fii sabiili llaahi biamwaalikum wa anfusikum soo ila aayaddiis soo mahayn aayaddaas maxaad tilmaamaysaa dadka waayeelada ah dadka dhallinyarada ah kulligooda waa u siman tahay sooma oo jihaadka haddee waxaa loo baahan yahay waa soo saarnay dhaqanka waxaa looga baahan yahay in suquurtii ay tagaan in fakriga aan buuxino oo ribaadkii aan galno oo maogtahay mujaahidiinta oo maalmahaan fakriga ku jireen oo muddadan meesha ay joogeen inaan ka bedelno fakriga buuxino soo diyaar marna barnaamijkaas sidoo kale walaalayaal dhaqanka waxaa maalmahan ay samaynaya ka mid ahaa in ay samaystaan guddoomiye oo ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka sidoo kale waxay doorteen afhayeen oo u hadlaayo in kitaabka allah subxaana wa tacaala kor loo qaado ku hadlaayana way doorteen waxay kala samaysteen xoghaan ama sekreteer bay samayseen doorteen fa jazaakum allahu khayran annagana kan walaay ahaan waxaan leenahay waa idinla dooranay barnaamijkaas sidoo kale walaalayaal dee waad dareemaysaan halka aan joogno dee maogtahay dhaqanka maxaa loogu talagelay in ay samaystaan meel ku dhaqanka shareecada islaamka maogtahay ugu tashtaan shareecada ay ku koryeelaan in xafiis samaystaan in meel ay leeyihiin sooma xafiiska aad ku tashan lahaydeen waa kan xafiiskan halkan ku yaallo ad ujeeddaan hoolkan ad ujeeddaan halkan ku yaallo waxaa loo dhisay nuqabada walaayada jubbada hoose waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan idinkana waxaa idinka doonaynaa maadaama xafiiska meesha ku yaallo in habeen iyo maalin aad u soo jeedaan sidii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan kor ugu qaadan lahayn wa akhiiran warkay waxaan kusoo gabagabayna walaalayaal maadaama dowladeen iyo hadafkeen iyo tashigeen oo ku wareeganayay kitaabka allah subxaana wa tacaala inaan baranno kuna dhaqanno soo mahayn haddee kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala barashadiisa iyo ku dhaqankiisa ku camalfalkiisa maxaa u baahan yahay qofka marka hore inay diinta shareecada islaamka barto waad dareemaysaan dee maogtahay waa is ognahay sooma waa iska warqabnaa nuqabada markan waxaa walaayada u samaysay muqarar oo soconaayo muddo lix bilood ah oo ku kooban laba mustaawo ah waxaa markan laga rabaa muqararkaas oo loo diyaariyey in ayaga isku dabaqaan naftooda ay ka bilaabaan dadkii ka dambeeyey oo mas-uuliyiintu ay u ahaayeenna ay ku dabaqaan ay gaarsiiyaan cilmiga cilmiga moogtay haddii la bixiyo waa sii ziyaadayaa haddii aad haystana waa sii nuqusaamayaa waxaa markan loo bahanya cilmiga aan sii bixino sidoo kale walaalayaal dadka aan mas-uulkaan u nahay markii aad fiirisaan waxaa baabi'iyey jahli baa baabi'iyey sooma dadkaas waxaa laga rabaa laga doonaya walaalayaal in aan sii jahliga aan u kor qaadan lahayn aan ku dadaalno in aan u furno madaaris sharci aan u furno in aan u furno dugsi quraan aan u furno in aan baadiyadii meel kasta qof kasta oo mas-uul ah oo ku xisaabtamo dadkii siga mas-uulka u ahaayey ahwaashooda si u yaalaan iqaabkii u sugan yihiin maalinta berrina qof kasta la weydii doono mas-uuliyaddaas in markan qof kasta ku dadaalo fa jazaakum allahu khayran wa akhiiran waxaan warkay kusoo koobayaa ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa in ilaahay madhar barako wa ilahayna siiyo ilaahay subxaana wa tacala roob oo caafimaad leh oo aan ku doogsino ilaahayna siiyo ilahay subxana waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa madhar suqya raxma laa suqya cadaab ilahay subxaana na siiyo madhar oo raxmo ilaahay subxaana wa tacaala ee nagu siiyo ilaahayna siiyo ba ilahay weydiisanaynaa waxaad dareemaysaan roobka yaa bixi yaa roobka keena allah baa keena soomo annagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiis iyo barwaagadiis iyo kama guursanayne ilahay baa weydiisanayna subxana wa tala roobna siiyo fajazaakum allahu khayran guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu